أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha jimco weliba ayaad xiliyadan oo kale ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan inta badan barnaamijka waxaan uga hadli doonaa cudurka coronavirus waxaana kusoo qaadan doonaa hadallo muhiima barnaamijka waxaa igala qeybgalaya salmaan axmed waxaana marti noogu ah sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay jimco wanaagsan meel kasta ood naga dhegaysanaysaan haddaba inta aanan u gudagelin barnaamijka waxaan kusoo dhowaynayaa warbixin ku aadan cudurka coronavirus oo kusii fidaya waddamada caalamka waxaana halkan kasoo jeedinaya waryahayna salmaan axmed waad mahadsan tahay ciidruus sabriye cudurka coronavirus oo sidoo kale loo yaqaano covid nneteen ee wuxuu noqday cudurka ugu hadalhaynta badan ee guud ahaan caalamka iyo asme iyo dhibaato soo diristay islamarkaana ee dadka iyo dowladaha caalamkuba ee si isku mid ay u saamaysay haba ugu badnaadaan wadamada reer galbeedka iyo guud ahaan qaaradda yurub viruskan waxaa markiisii ugu horeysay bartamihii bishii december ee labada kun sagaal iyo tobanka sanadkii hore ee laga helay magaalo lagu magacaabo wuhan oo dhacda bartamaha ee wadanka shiinaha waxaana ku baraarugay dhakhtar indhaha ku takhasusay oo ka howlgelaya isbitaalka dhexe ee magaalada wuhan dhakhtarkaas waa uu ka digay cudurkan hase yeeshee dowladda shiinaha ayaa si adag ula tacaamushay waxaana istijaab ku sameeyey ciidamo ka tirsan booliiska iyadoo lagu eedeeyey inuu faafinayo warar ka dhana xasiloonida wadanka islamarkaana abuuraya buuq iyo shaki hase yeeshee dhakhtarkaas waxa uu ka digayey waxay ahaayeen kuwo run ah oo ay dowladda shiinaha uun kasoo horjeesatay maalmo kadib gaar ahaan bilowgii sanadkan cusub ee labada kun iyo labaatanka cudurka coronavirus ayaa ku faafay magaalada wuhan waxaana uu usii gudbay magaalooyin kale oo ka tirsan wadanka shiinaha kaas oo geystay dhimashada kumanaan ruux iyo sidoo kale isagoo soo ritay dad aada u badan oo xanuunka la seexday dowladda shiinaha markii ay aragtay in xaaladdu ay dhab tahay ee kana duwan tahay waxay iyadu iska dhaadhicisay ee ahaa in warka la xidhiidha coronavirus la boonbooninayo waxay qaaday tallaabooyin ay ku doonayso inay ku xakamayso faafitaanka cudurka gobolka wuhan iyo magaalooyinka la midka ayaa bandow lagu soo rogay waxaa la diiday gebi ahaanba in la galo magaaladaas ama laga soo baxo hase yeeshee cudurkii sidaas kuma uusan joogsan oo cudurkii wuxuu ku faafay meelo badan oo ka tirsan wadanka shiinaha gaar ahaan gobolada kala duwan ee wadanka dad badan ayuuna soo ritay xaaladii ka dhalatay cudurkaasna waxay noqotay mid faraha ka baxday iyadoo xitaa uu u gudbay wadamo ka baxsan shiinaha tirada guud ee hadda ee wadanka shiinaha ee cudurka coronavirus uu ku dilay waxay sheegaysaa marka loo fiiriyo warka rasmiga ee kasoo baxay ee dowladda shiinaha mid gaaraysa saddex kun laba boqol afartan iyo shan ruux ee dadka uu soo ritay islamarkaana weli la nool ama qaarkood ka caafimaadayna kumanaan ayay gaarayaan maalmihii ugu dambeeyey ee gaar ahaan maalintii shalay dowladda shiina waxay sheegtay inaanay jirin qof cusub oo uu soo ritay cudurka coronavirus maadaama maalmihii hore maalin kasta uu soo ridinayay dad boqolaal gaaraya marka dad badan gaar ahaan dhakhaatiirta waxay tilmaamayaan in xakamaynta cudurka nooca ma ee waddanka shiinaha lagu guulaystay maadaama dad cusub oo uu soo ritay cudurka aan la sheegin tirada dhimashada ee joogtada ahayd oo tobanaan tobanaanka loo dhimanayena ay meesha ka baxday haddii aan ka nimaadno waddanka shiinaha talyaaniga ayaa markii hore kaalinta labaad cidhiidhsanayay marka laga hadlayo saameynta cudurka iyo tirada dhimashada hase yeeshee hadda waxaa la sheegayaa in kaalinta koobaad isaga uu galay oo uu shiinuhuba ka hormaray tirada dhimashada ee waddanka talyaaniga ee cudurka coronavirus u dhintay waxay gaarayaan saddex kun afar boqol iyo shan ruux dadka uu soo ritay ee la nool ama la xanuunsanayana waa kumanaan ruux oo tiro ma lahan dowladda talyaaniga waxay gebi ahaanba bandug kusoo rogtay magaalooyinka ugu caansan ee waddankaas gaar ahaan magaalooyinkii dhaqaalaha caanka ku ahaa sida milano iyo magaalooyinka la midka ah ma jiraan dad soconaya oo dhaqaaqaya magaalooyinka talyaaniguna waa kuwa haawanaya keliya waxaa meelaha qaar taagan ciidamo ka tirsan booliiska oo la sheegay inay amniga sugayaan goobihii waxbarashada iyo shaqooyinkii garoomadii xarumihii dowladda ha sheegin dhammaantooda waa ay xiran yihiin waxaana ra-iisul wasaaraha xukuumadda talyaaniga oo hadlay uu sheegay in wakhti kordhin lagu sameeyey xilliga la qorsheynayay in banduga laga qaado waddanka talyaaniga taas oo ku tusinaysa xaaladda inay weli cidhiiri ku tahay dalka talyaaniga iyo dadka ku noolba iiraan ayaa iyadana kaalinta saddexaad soo gelaysa marka laga hadlayo saameynta cudurka iyo weliba tirada dhimashada afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee iiraan wuxuu sheegay in tobankii daqiiqaba uu qof ku dhimanayo waddanka iiraan kaas uu soo ritay cudurka coronavirus islamarkaana konton qof saacad kasta uu ku dhacayo cudurka waa tiro aada u badan xaqiiqatan waxayna tusinaysaa in cudurka coronavirus uu si adag u saameeyey waddanka iiraan oo ah waddan shiici ah taladiisana ay gacanta ku hayso dowlad shiica oo dhibaato ka wada wadamada caalamka islaamka marka tirada guud ee dadka coronavirus uu ku dilay waddanka iiraan waxay gaaraysaa kun laba boqol siddeetan iyo afar ruux waxaana sida uu wasiirku sheegayba tobankii daqiiqaba u dhimanaya hal qof iyadoo saacaddiina uu soo ridinayo ugu yaraan konton ruux taas oo ku tusinaysa in cudurka uu kusii faafayo waddanka iiraan goobihii waxbarashada xarumihii shaqada iyo meelaha ay isugu imaan karaan bulshooyinka ayaa la xiray waddanka iiraan waxaana keliya la ogolyahay xaaladaha daruuriga ah inay dadku soo baxaan oo ay adeegtaan kadibna ay xaafadahooda ku laabtaan waxaa soo xiga dowladda sbain tirada dhimashada waxay maraysaa sideed boqol soddon iyo kow ruux waxaana waddanka qaybo badan oo kamid a la geliyey xaalad feejignaan ah iyadoo la xiray goobihii waxbarashada isku imaatinada iyo xitaa garoomadii diyaaradaha dowladda faransiiska ayaa kusoo xigta marka laga hadlayo tirada dhimashada dadka dhintay waxay marayaan saddex boqol toddobaatan iyo laba qof waxaana warbaahinta faransiiska ay sheegayaan in cudurka coronavirus uusan soo ridanaynin dadka muslimiinta ah ee jooga ee waddanka faransiiska gaar ahaan gabdhaha muslimiinta sababtoo ah waxay sheegeen in gabdhaha muslimiinta ay xijaaban yihiin oo ay nashreeran yihiin islamarkaana raggo aanay ku salaamin wadooyinka taasoo marka tate iyo difaaca uga noqotay in cudurka ay qaadaan maadaama cudurka coronavirus ay dhakhaatiirtu sheegayaan in lagu kala qaado salaanta ama in jirkaaga uu taabto qof kale ee cudurka coronavirus qaba ama sidoo kale inuu kugu neefsado ama uu kugu qufaco kaalinta shanaad waxaa soo gelaysa waddanka maraykanka waxaa cudurka coronavirus uu ilaa hadda dilay ku dhowaad saddex boqol oo ruux waxaana xiran magaalooyin waaweyn oo ay ka mid tahay washington iyo new york iyadoona aanay jirin dad badan oo soconaya warbaahinta waxay ku tilmaamayaan magaalooyinka waaweyn ee maraykanka inay noqdeen kuwa bahalgaleen ah oo aad ka cabsanayso inaad ku socoto maalinkii marka loo eego zaxmadii oo gebi ahaanba yaraatay iyo dadkii oo guryahooda isku soo xiray jarmalka ayaa isagana ka mid a meelaha cudurka ku faafay afartan iyo afar qof ayaa ku dhimatay sida hadda la sheegayo wuxuuna soo ritay dad kumanaan gaaraya iyadoona kuuriyada koonfureed ay sidoo kale diiwaan gelisay in sagaashan iyo afar qof ay u dhinteen xanuunka coronavirus islamarkaana tirada guud ee dadka uu soo ritayna ay gaarayso sideed kun iyo lix boqol konton iyo laba ruux tirada guud marka guud ahaan caalamka marka loo hadlayo cudurka coronavirus uu dilay toban kun waa ay dhaafaysaa waxaana dadka uu soo ritay ay laba boqol afartan iyo afar kun iyo shan boqol toddobiyo toban qof waxaa ka caafimaaday oo cudurka ka bogsooday sida ay dhakhaatiirtu sheegayaan guud ahaan caalamka marka laga hadlo siddeetan iyo lix kun iyo labaatan iyo shan qof oo ruux inta badan ee talooyinka ay dhakhaatiirtu bixinayaan markay ka hadlayaan cudurka coronavirus waa in gacmaha si aada loo dhaqo la yareeyo salaanta musaafaxada oo gacangeliska ah sidoo kalena isku imaatinada intii laga maarmi karo laga maarmo marka lagu leeyahay gacmaha si wanaagsan isaga dhaq waxay taasi dabcan ku socotaa qofka aanba gacmaha iska dhaqan oon qabays jirin oo aan salaad jirin sababtoo ah dadka muslimiinta waxaad la socotaa in ugu yaraan maalinkii qofka uu u weyse qaadanayo shan salaadood waxaana dad badan ay sheegayaan in sirta ku jirta in dadka muslimiinta uu soo ridanayo cudurka coronavirus ay yaraadaan ay taasi tahay oo dadka muslimiinta ay yihiin dad tahaaro iyo nadaafada ku dadaala diinta islaamkana ayaaba ah diin tahaaro oo nadaafada iyo badqabka bashariyadaba ee ka shaqaynaysa marka laga hadlo caalamka islaamka cudurka coronavirus saameyn ayuu ku yeeshay waxaa la xiray masaajidii dadka muslimiinta ee ku yaalay wadamo badan oo ka tirsan caalamka qatar urdun kuwait baxrain wadamo badan ayaa la xiray masaajidii oo ma jiraan wax salaado ah oo lagu tukanayo dadkana waxaa loo sheegay inay ku tukadaan xaafadahooda oo ay guryahooda ku nagaadaan xarameynka ayaa xiran masjidka nabawiga ee magaalada madiinatulmunawara ku yaala waa la xiray dadka ducaada iyo culimadan arrintan way ka hadleen qaarkood aad ayay uga hor yimaadeen iyagoo sheegay inay tahay tallaabo lagu ciriirinayo salaadihii dadka muslimiinta maadaama iyadoo masaajidii la xiray ay haddana furan yihiin goobihii shaneemooyinka kulamadii caadiga ahaa ee dadka isugu imaanayeen ay dhacayeen taas ayay marka culimadu ay kala soo baxeen in xiritaanka masaajidda ay tahay mid dana gaar ah oo ka baxsan cudurka coronavirus ee laga leeyahay ilaa ay hadda dowladaha caalamka waxay u kala tartamayaan inay helaan dawooyin lagula tacaali karo cudurka coronavirus faransiiska dhakhaatiir kusugan waxay sheegeen inay ogaadeen in dawada malaariyada lagu daweyn karo cudurka coronavirus islamarkaana ay diyaarsan yihiin kimiyo badan oo dawadaas ka mid ah oo lagula tacaali karo dadka uu guud ahaan caalamka ku nool ee uu soo ritay cudurka coronavirus dhakhaatiir kusugan maraykanka iyaguna waxay wadaan dadaalle ay ku doonayaan inay ku sameeyaan dawo lagula tacaali karo cudurka coronavirus trump oo hadlay wuxuu sheegay inay rajeynayaan inay ku guulaystaan baaritaanada ay wadaan oo dawo macquul ah ay soo saaraan jarmalka ayaa dhakhaatiirta ku sugan iyaguna dadaal noocaasa waa ay wadaan shiinaha ayaa la mid ah guud ahaan marka dowladaha caalamka waxaa muuqanaysa inay u kala tartamayaan oo ay doonayaan inay ku kala horumaraan ee dawo lagula tacaali karo cudurka coronavirus markaana waxaad kusoo dhawaataan sheekh nuur macali cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada diinta islaamka oo ka hadlaya cudurka coronavirus iyo harista uu leeyahay alxamdu lilah rab lcaalamiin wsala allah wslm la nabiyina mxamedi wla alihi wsaxbihi wtaabiciina lahum bixsaan ila yomdiin ama bacd faqad qaala allahu subxaanah watacaala wma asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfuu can kahiir waqad qaala nabiyu muxamedi sala allahu alayhi wasalam lam tadhar faaxishaة fi qowmi قط إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وجزاكم الله خيرا waxaa marka hore aan isku baraarujinaynaa annagu muslimaana waxaan haysanaa wax qaaliya oo xog adduunya aakhara ku saabsanba ay ku dhan tahay waa kitaabkii alleh iyo sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam qaabka loo fahmayo loo fulihayana dad ayaga allah subxaanahu wa tacaala doortay inay kitaabkaas iyo sunnadaas ay fuliyaan dadkana qudwo ay u noqdaan dad allah u doortay oo ah nebi moxamed calayhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa ridwaanun calayhim aan uga dayanaynaa say u fahmeen una fuliyeen in marka malamalo iyo saasay tahay iyo waxba ugama baahnin maxaa yeele waxaan haynaa cilmu rusul rususha cilmigeed oo ah yaqiin dadka gaalada iyo wixii ay leexsatay amay fidnaysayneen cilmu shayaatiin ama aqoontii shayaadiinta oo mala mooyaane wax kale aan ahayn iyo wasaawis iyo fasaad mooyaane wax kale aan ahayn ayay ku nafbaxeen ay ku baaba'een su-aashaas marka allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala horta marka hole waxaan isfahansiinaa wamaa asaabakum min musiibatin wixii balaayaha idinku dhacfa bimaa kasabad aydiikum wixii gacmihiinu shaqaysteen waaye wayacfuu can kahiirin allana in badan ayuu cafinaa aayad kale alle wuxuu ihi dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaasi liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun fasaadka iyo qallooca alla qorshihiisa in la diido ku qotoma waxau ka muuqday bad iyo barriba wuxuuna uga muuqday dadka gacnahooda waxay samaysteen si alla ugu dhedhansiiyo wixii ay shaqaysteen qaarkii liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun dadku inay ku tusaale qaataane xaggeenna laka asiiba yidhaahdaan ay yidhaahdaan allan eed ka galnay ee markaas ay isdaba qabtaan haddii ay diidaane haddee waxaa waaye ayaga ayaa eedahay labadaas aado marka waxay tusaale u tahay allah subxaanaه wa tacaala addoomihiisa ma dulmiyo ina allaha laa yadlimu الnaasa shayئa walaakina الnaasa anfusahum yadlimuun ilaahay dadka waxba kama dulmee dadka nafafkooda dulmaya oo cadowgoodii dabakacayaan oo ibliis iyo ururkiisa ah afatattakhiduunahu waduriyatahu wliyaaa min duunii wahum lakum caduwun bi'sa lilظaalimiina badala ma waxaad ka samaysanayseen ibliis iyo ubadkiisa ayaad gacal ka samaynaysanayseen iyo anigiiga tagteen wahum lakum caduwun wahum lakum caduwun ibliis iyo ubadkiisuna iyagoo cadow idinku yihiin bi'sa lilظaalimiina badalan waxaa xumaaday waxa nimanka daalimiinta waa isdhaafsadeen allah oo araxmaan raxiim inay ka tagaan alcaduw almubiinoo ibliis iyo ururkiisa inay daba yaacaan waa wax aada u foolxun waay sidaa darteeda allahu rabulcaalamiin adduunya aakhira asaas ka leh allahu rabulcaalamiin wuxuu yihi falilaahi alaakhiratu waluulaa wa ina lanaa lalakhirata waluulaa qorshaha adduunka ka socda asaa jaangooyay alla subxaanahu wa tacaala qofkii alla subxaanahu wa tacaala qorshihiisa qaata iyo qofkii ka leexdaba labada wadaba alla saa jaangooyay wahadaynaahu najdayn qofkii marka najdulhudaa mara iyo najdudalaal ruuxi maraba labadaba alla abaalkooda waa qeexay aakhiro marka waa inaan ogaano alla subxaanahu wa tacaala wax walba inuu keligii abuuray wax walba keligii inuu leeyahay wax walba keligii inuu u taliyo waxaan maanta dhahayo waa madax bannaannahay ee xoriya xoriya qaylihaya ee ibliisi ururkiisii ah ee xoriyadii ku fasiray in ruuxu gaaloobi karo inuu haddaba maaragtay muslimka ambiyada atbaacteed inuu laayo oo haddaba madax bannaan yahay uu madax bannaan yahay sinada ribaha xumaan oo dhan islaamnimana uusan u magax banaanayn ilahay cibaado u barax tiro inuu raaco nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ambiyadii kaleo dhanna uu rumeeyo waa caburisay ku leeyihi idan marka allah subxaanahu wa tacaala aayadaha saasuu ku yidhi wamaa asaabakum min musiibati famima kasabad aydiikum meesha laga helay waa inaad heshaa horta waxaad adigu shaqaysatay inaad dan la yaabto maaha sidoo kale dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bimaa kasabad aydi nnaasi liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacalahum yarjicuun in allaha laa yadlimu nnaasa shaya walaakina naasa anfusahum yadlimuun xagga axaadiista markaan aadno nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi xadiidka oo warinayo cabdullaahi bni cumar radia allahu canhuma ibnu maajah iyana ay soo saareen alxaakim qaarna ay saxeen culamada sida albaani oo kale raxmatullahi calayh ragna ay taxsiiniyeen wuxuu yidhi lam tadhar ou yidhi nabigu sala alla alay salam faaxishatun faaxisho oo zinadu ugu horayso iyo wixii kaloo xumaanta ah isagoo ka waramaya alamraad alfataaka xanuunadan halista ah oo bani aadamka ku dhaca waxa sababa iyo wuxuu ihi lam tadhar sooma shaacbixin faaxishatun fii qowmin qadu ma dhicin hadda ka hor qolo inay ku soo shaacbaxdo faaxishadu oo markaas xataa yuclinuu biha ilaa iyo dibadda ka keensanada qarsaba maayaanba bannaankay la taagan yihin ilaa fashaa fiihim taacuun waxaa dhexooda ku baaha taacuun taacuunku waa meelaha jirka jirka ka jilacsan nabara ka soo baxa ee markaa kadib baqaya ee insaanku uu dhammaanayo oo u dhammaanayo dhacaankaasiyo kaasaa ka mid a macaanida lagu fasiro waxaa kaloo ku faafaya walawjaac xanuuno allatii lam takun madad hore aan u marinoo aynan maaragtay u arkin fii aslaafihim aladiina madow dadkii hadda ka hor dunida ku soo noolaay sooyaalkii taariikhda cudurro aan la arkin ou ilaahay ku sallida maxaa yeeley ayagaa macaasi diimoonkeenoo cusub ilaahayna wuxuu ku sallidaa macaasidaas maadaama ay la yimaadoo dadkii ka dheeraadeen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sallidaa cuduran weligii la arkin sidii nimankii qowmuluud oo kale in duburka layska fuulo ayay haddaba shaqo ka dhigteen wixii diidana waxay yidhaahdeen waa unaasun yatadaharuun inay xaq u malaa inay beledka ku noolaadaan ilaahay muxuu ku cuquubeeyey magaaladay deganaa inuu kor u qaado fajacalnaa caaliyaha saafilaha wa amtarnaa calayhim kuwa maanta joogana sidii waay waxay ku leeyahay madaxweynayaal iyo zinadii fidiyeen oo naagihii dhammaysteen ay nimanka dabada ka falcisa le weliba nimanka luutiyiinta kaniisyada xuquuqay leeyihiin madaxweynenimo ay u tartamayaan ilaa dowladaha qaarkooda maanta kuwa kaniisya ay madaxweyneyaal ka yihiin ama madaxweyne ka yahay mid ka midu in marka horta xumaantaas bannaanka lala taagan yahay ee weliba aan la qarsanayn lagu leeya waa xabaaro waa ilbax gaaladiyaa wata kuwa muslimaana hadhahayane waa horumareen ay leeyihiin ilaahay marka ciidamadiisu waa badan yihiin wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huu ilaahay ciidamadiisa ma oga ilaa alla maahayn wuxuu ku soo daayey ayadiisa horta ku soo daayey oo daawadiisii waa lala'ya ay ku leeyihiin waaga ayagoo aydiskii la il daran aw haddana hadda wuxuu ku soo daayay alla subxaana wa tacaala waxay leeyihiin corona virus ayaa haddana ilaahay ku soo daayey markaasaa balowgoodu yeer gaaladii iyo muslimkiiba way isku balow markaad fiiriso taas waa khalad horta horta imtixaanku waa ku dhacaa gaal iyo muslima wanabluukum bishari wاlkhayri fitna axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamana walanabluwannakum bishayin min alkhawfi wاljuuc laakiin muslimka sabray ee allah subxaanaه wa tacaala ka waramay wabashir الsaabiriin aladiina ida asaabathm musiibaة qaluu ina lilahi waina ilayhi raajicuun ogna in sabab asigu ou ku leeyaho ama gaaladiyu ku dhex nool yahay amba gaaladi xaggeeda uu jeyl leeyaho gaaladiya horumurta u leeyahay sidii nimankii qaaruun lagu fidneeyo yidhahdeen yaa laytalaa midla ma uutiya qaaruun dhulka markii alla la gooyay waxay yidhaahdeen ilaan gaalma liibaano ilaahayaa nafakiya maahayne asigaan ku mawqifeena ilaahay waa nala goy lahay lowlaa amana allahu calayna lakhasafa bina ama lakhusifa bina way kaanahu waa yaabeen kaanahu laa yuflixu lkaafir marka imtixaanku muslime gaalba waa ku dhaca laakiin xadiidkii bukhaari soo saaray raxmatullaahi calayh oo caaisha radia allahu canha ay warihaysa waxay weydiisay nabiga sala allahu alayhi wasalam daacuunkay weydiisay markaasuu uga waramay wuxuu u sheegay marka inuu ahay cadaaban bacahahu allahu calaa qowm ilaahay qole uu ku cadaabay oo alla haddaba ku diray qole inuu ahay fajacalahu allahu raxmatan lilmu'miniin ilaahay mu'miniinta waxau uga dhigay nax raxmada uga dhigay فليس من عبد يقع في طاعون فيمكث فيه صابرا محتصبا ma jiro adoon muslima ee ku nagaanaya magaalo daacun ku dhacay ee markaas asigoo adkaysanayo sabraya ee inuu alle ajir ka helayo maanka ku haayo uurka ku haaya ma jiro ku nagaada oo yaclamu annahu laa yusiibuhu ilaa maa katabahu allahu lah og inuuna asiibayn wixii alla hadaba u qora maahine kaasu lama helo ilaa kaana lahu milu ajri shahiid shahiid fii sabiililahi ku dagaalamee lagu dilay ajirka uu heli jiroo kale u helayaa bukhaariyaa warinaya raxmatullahi caleyh xadiidka macnihiisu sidaas waay halkaas marka waxaad ka fahmaysaa cudurka gaalada ku dhacaya muslimkana inuu ku dhaco baciid maaha laakiin wuxuu u yahay raxmada u yaho dembigiisa alla ku dhaafaa macnaha xumaan qofku hadduu sameeyo ruuxa muslimkaa in au ogaado dembiga alla uga tirtiraa ruux muslima hadduu yahay masaa'ibtaas dembigu alla uga tirtiraa hadduu yahay ruuxba muslima oo wax ku dambeeyaan waana ku baraarugaahoo in isagu eed uu galo ogaha markaasuu alluuga soo naqaha gaalkane waxaa waaye dembigiisii waa sidiisii xanuunkina waa u dheeraad ilaa ma sabrna inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuuna ma dhihin taas marka waxaan ka faaidna markaan aayaadka axaadiista fiirino in gaal iyo muslimba imtixaanku uu ku dhacayo laakiin cudurada noocaasa muslimka waxay u tahay raxmaday u tahay hadda waa muslim qumanaan ka waramaynaa oo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii ridwaanlahi calayhim ku dayanaya say diinta u fahmeen u fuliyeen ama muslim yurub iyo maaragtay america iyo ku dayayo dha waa horu mareen alla maxaa alla yaana siiya taas oo kale kaasi hadee waa ujeedaa inuu hadda ugu yarado waa munaafiq ama waa daciifu liimaan bistiisa oo aan kici karin imtixaanku muslim iyo kaafirba waa ku dhacaa wuxuuse u yahay muslimka dembi dhaaf iyou u yahay hadduu sabro uu nin fiicana ajirkaasi uu leeyahay gaalkana dembina alla ugu dhaafi maayo ilaahay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi ilaan gaalnimuu ku sugan yahay xanuunkii iyo la daalaadhicineh waa kaa jahanamana wuxuu tegaa wahum yaxmiluna usaarahum calaa duhuurihim saasay kala duwan yihiin marka wallahu aclam sheekhana haatan waxaan maqlaynaa oo na soo gaaraya in niman culamo ah ay fadwoonayaan in dadka ay ka celiyaan masaajidda arrintaasi diinta islaamka maxay ka qabtaa waxaa axaadiista iyo ku sugan haddii daacoor uu ku dhaco oo kale macnaha cudurka duumada laga wadaa waa amraasha la isqaadsiiyo o kaleeto layidhaha anigu isqaadsiis horta ma qabno oo laa cadwa ayuu yiri nabigu sal l slam isqaadsiis ma jiro laa cadwa walaa tiyara waxaase jirta waxaa la yidhaha karantiilka xagga caafimaadka si qofku uu u fahmo meesha waxa ka jira magaala haddii daacon ku dhaco kale macnaa waa cudurka waa la isqadsiya la yidhaah oo kale laa cadwa xadiidkeeda waxay ku yidhaahdeen hadallo badan inuu ruux muslimkaa marka asigoo xasiloon fahmaa raba laa cadwa isqaadsiin ma jirto xadiidka ahay xadiid kale wuxuu ah fira min almajduumi firaaraka min alasad ruuxa cudurka judaamkaa qaba ka carar sida libaaxa uga cararaysoo kale labada xadiisoo iskama soo horjeedaan laa cadwaana waxaa waaye cudur lagu qaadsiin karo iyadoo alla uusan fasaxin ma jira wa iyadoon alla fasaxin ilan adduunyada kama dhacaan wax alla ogolaada mahayna wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidni illah cid ku qaadsii karta ma jirta haddii alla fasaxo mahayna alla ogolaaday ku xidhanta tan oo afira min almajduumi firaaraka min alasadina waxaa waaye adiga markii la fiiriyo ruuxaan xanuunku hayo adigunaad caafimaad qabto macaanida ku jirta iyo ujeedooyin ku jira waxaa ka mid a ruuxaan caafimaad haddaba jecel yahay adaana haysata isaguna caafimaad darro ku sugan yahay inuu agtiisa ka muuqato waa dhibe marka asagoo caafimaad darro haysta adigana aad caafimaad haysato marka adigu ninkan xoogaa maaragtay muuqaalkaaga si uunka yeel saas waa lagu fasiray waxaa marka la rabaa magaalada la joogo marka haddii uu daacuun dhaco dadka dibadda ka jiran ayay soo gelin kuwa gudaha jooganayay bixin firaar oo ay ka cararaan darteed culimmadu waxay ku fasireen marka ragga axaadiista sharaxa oo culammada fasalu ahla dikri in kuntum laa taclamuun raggaad su-aaleed waaye maaha waxaa waxaa ku jirta qofka iimaankiisaa la ilaalihaa hadduu baxo ee meel kale uu aado ee uu fakado waxaa dhici karta inuu laabta ku qaado hadduuna faka leh hadduuna bixi lahay inuu dhimo lahay dhimashadana allah jaangooyey oo wakhtigii alla u qorsheeyane saacadna ka hormar dhimayso kaana damarayso walikulli ummatin ajalun faidaa jaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun ummadka afraadiyaa ku jirta ummadda fardi kasta waa soo gela marka ka soo gelayane hadduu soo galo ee uu dhinto aalkiisiya waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan wadaa dawdawsha maahana minu iska joogi lahay waa noolaa lahay ma noolaa lahayn inahaasaa ka mida waxaa lagu fasiray laakiin marna ma dhicin in la yidhaha masaajidda hala xiro ma dhicin daacuun wuxuu dhacay xilligii cumar bnu khadaabi radia allahu canhu ou khaliifo ahay daacuun la dhihi jira daacuunu camawas oo shaam uu ka dhacay shaam marka markuu ka dhacay cumaraa ku sii jeeday xilligaas cumar bnu khadaabi radia allahu canhu iyo jamaacaha hogaamiha ay wafdi wata oo shaam u socda shaa muslimiinta haysta markaas waa laga xoreeyey yurub iyo america yani waxaan dhihi lahay ruum ruum waa laga xoreeyey yurub baa layidhaha ama oroba dhe ama yurub laakiin qur-aanku ruuma wuri americana magaas maba jirin haddee waa bintul ingiriis waa inta marka halkaas xogtiyaa ku soo gaartay markaa waa istaagay wuxuu yidhi wuxuu la tashay muhaajiriin ansaar wixii ka joogay oo mid gooni la tashaday wuxuu yidhi ma galnaa daacuunkaas mase waa ka joognaa waxay ku taliyeen raggii intooda badan markaasna waa masale lagu istaaga nas cad lama hayo xadiid cadaa kadib la helay moogtaa laakiin markaa lama hayn sida talooyinkii marka la soo jeeday in la soo noqdo oon la gelin daacuunka loo gelin taasaa hawshii ku gebagabowday abuu cubaydata bnuljarax radia allahu canhu amiinu hadihi lumma ayaa haddaba cumar wuxuu ku yidhi radia allahu canhu atafiru min qadar ilah cumarow ma qorshii ilaahay ad ka cararaysaa nin heer sara haatee waa sidii wuxuu yidhi markaa cumar radia allahu canhu hadal aada u cajo badan oo cuduro badan oo insaanka qalbiga ka gala markii qadarka loo eego daweyhaye afiru min qadar illaahi ilaa qadar illaahi qadarka ilaahian ka cararaa qadarka ilahina waa cararaa ee abu cubaydo ka warna uu yidhi togan labadiisa dacal ama labadiisa daanood haddii miduna aaran tahay miduna abaar tahay geelaaga xaggee daaji lahayd markaasuu wuxuu ku yidhi aarankaan daaji lahay haddii aaranku soo qadarka ilaahay ma abaartu soo qadarka ilaahay mihi roon soo la aadi maa mihi jira ka jirto meeshan jira ka jirin waa aarankii abaartiyoo kale marka cumar radia allahu canhu waa soo celiyey dadkii laakiin weligeed ma dhicin xilligaas musiibadu jirto waxaa la rabaa in alla loo cararo fafiruu ila allah ilaahay u carara ee haddaba maaragtay sidaas yeela ma jira marka afka hala duubto iyo waa wax gaala keenta waay hala gacan xaa gacan dhaqasha anu gacan dhaqasha goorma kun iyo afar boqol ka hor aan weysaqaad naqiinay waan isdhaqi jirnay magarat ilaa weysaqaadana mar bal faqsiluu wujuhakum aydiyakum ila maraafiq gaalaha marka haddan rabto inay sida qorshaha caafimaadka waxaa kamid inaad gacan dhaqatooda saabuun ku dhaqdo shan mar intaasoo mar maalintii waxaase de mar horaan baa haysana moogta ma garat midda kale laacad waan qabnaa waxaa lagu leeyahay qofka u tegin masjidka yaan la isugu tegin waxba maba qabna taas nabiga sala allahu alayhi wasalam laacad waa markuu yidhi odayaa la hadlo wuxuu yidhi niqaash wuxuu yidhi maaragtay geel laacad waa saaduleedaa rasuulka allow geelaad arkaysaa caafimaad qaba mid cadho qabtaasoo dhex maraysa asii cadhoobayaan markaasuu wariya geelaan hadda waxaad leedahay neefka geelahoo cadhada qabaa qaadsiiya soo dhihi mayse kii ugu horreeya ku dhacayaa qaadsiiyey kanayaa qaadsiiyey midaa qaadsiiyey kanayaa qaadsiye kii ugu horreeyaa qaadsiiyey haddee wax kale lama hayo ilaahay yaa haddaba u qorsheeyey waay ee kana allah qorsheeye maahane ma jiro wax ayagu madax banaani wax ku qaadsii kara ma garat allah hadduu fasaxo wixii alla fasaxana adigu kama hortegi kartid qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lana huwa mawlaana wcala allahi falaa tawakalna nagu dhici maayo ilaa allah wuxuu noo qora maahayn aliimaanu bilqadar marka geesinimo ku siiya waxba kama jiraan gaala ilen ma yaqaanin meelaga ilaahay ma yaqaanin oo haddee maaragtay hawadooda ilaaha ibliisaa siraaya ase wuxuu leeyahay maaragtay xaguu ka yimid waxaanu ilan waxaan dhanyan raaci maana wain tudic akthara man fi lardi yudiluka can sabiili illah in yatabicuuna ila dhan marka macnaheedu waxa waaye masaajida ha la xiro waxay iyagu ku darsadeen waa meelaha ha la xiro laakiin magaalada garoonka ha la xiro dekada ha la xiro meelahaas ha la xiro oo magaalada wixii ku jiray ka bixi wax kale shoogin intaas waa hayna laakiin inta kale ma hayno laakiin masaajidda in la xiro awalaa loo tallaaba dugan yahay moogtahay oo haddee ma aha maaragtay arrin cusub ilaan dadku inay ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa aadaan ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa inay u socdaan oy weliba jamaacadii ku dadaalaan ilaa xilligaa ay jirta adila ay leedahay idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumacati fasxaw ilaa dikrilah wadaru lbaycataal yaa nasakhaay ma wadaadada warkooda nasakhay ma nasakhi karo midda kale gaala waa jiran tahay oo gaalnimaa jiro ugu filan jiro jahanamo lugalay qabaan ma afaansana marka taas cilmigoodii marka yaclamuuna daahira min alxayaati dunya wama liakhirati mukaafirin marka waa jirkay fahansan yihiin taas marka waxa uga daran jirka waxa uga daran quluubta quluubta hadawna allah uu soo laabtaan kuwa muslimka ah ee dhahaya gaala waa horu martana ayaguna laftoodu waa waa fayrasku waa ku bilaaban yahay fayras gaalnimaa ku bilaabane gaalma horu marine waxaa la tuuraa kalalacaami ka maala kalbi wax alla leeyahay dad mahee sharulbariyati waxa biri naar lagu shidaaye muslimaatee la fii khusr inuu ku jiro la soco ilan iimaan iyo camal saalixa tawaasiib alxaqa tawaasiib isabri mahaye taasna intaasaan kusoo ururinaynaa wajazaakum allahu khayran wallahu aclam sheekhna talyaaniga waxa uu ka mid yahay gumaystihii dalka muslimka ee soomaaliya soo maray wakhtiyadii hore haatan in cudurka coronavirus uu si aada ugu faafay wadankaasi talyaaniga arrintaasi muslimiinta sidee u arkaan bismi illaah horta cadowgaaga haddii allah subxaanahu watacaala cudur ku asiibo waa ku farxaysaa waa ku farxa maxaa yeele ilaahay yaan babaryayna soo maha nabigu sala allahu alayh wasalam markuu allaahuma calayka biqurayshin allaahuma calayka biqurayshin ilaah qurayshin na ka dhig anaguna waa habaarnaa oo ilaahayow maaragtay allaahuma shdud wad'ataka cala alhuudi wanasaara waawliyaahim ajmaciina waa naga dhahna mogta nasaaradii ka mid yihiin nag in alla ka siiyo alla ciidamadiisa badan ama dhulka ha la gooyo ama virus kalona ay leeyihin ha ku dhaco ama ilaahay subxaanah watacaala dabayl ha ku furo ilaahay subxaanah watacaala inuu cadowgeena nag ka dhigo ilaahay aan baryiinaa taas waa ku faraxsana waxaa kaloo meesha ku jirta talyaaniga iyo ingiriiska iyo faransiisku waa yurubta ama uruba nimankiina gumaystay waaye oo hadda dhibaatada naga muuqatay aathaarta foosha xun oon islaam shuqul ku lahayn nimanka u sababa waay annaguna haddee waa u dhul dhacnay guthaaun ka guthaa'i sayli laakiin waxay moodayeen in ayagu diintii kaniisadda tiilay oo diin bashari ah oon diin rabbaani ahayn oo wadaada iska samaysteen inay lamid tahay moodayeen diintan islaamka diintan waa diin rabbaaniya allah xifdigeeda ballan qaaday inaa naxnu nazla dikra wa inaa lahu lxaafiduun waxay malaynayeen marka dib dambe inaan diin islaam loo arkayna ka dabargoyeen dhulkan haddana waa aragtay dunida ama muslimiinta waxa jihaad ka socda waad aragtay roomana annagaa qabsan doona muslim haddaana meeshaas yahuudna annagaa nag ka dhigi doona oo nabigu wuxuu yihi sala allahu alay slam laa taquumu saacatu xataa yuqaatilu almuslimuuna alyahuud adduunya dhamaamayso ilaa muslimiintu yahuud kala diriraan waa muslimiin haddii la soco maaha carab iyo soomaali iyo maaha waa muslimiin xataa yakhtabi alyahuudiyu تحت الشجر أو أو مارت خلف الشجر أو خلف الحجر أو كل ما فيقول الحجر وبشجر وحوليها يا عبد الله يا مسلم يا سومالي يا عرب ما يا دونك إلهي ومسلمو إخلاصي اتباع الروح والتواي وحن من كان نكا دقاي هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله ساسوق العظيم عن يا مسلم في سعوي كوريها كوان روم أنك قبصدون الرومية meeshaas annaga markaan leenahay anigu gaari mayno laakiin dad annaga imtidaadkeenni ah oo aan isku tolnahay ayaa la wareegi doona marka diinta islaamka waxay isdhahayeen markaad unescola u furtiin ood mishiina u furtiin aad haddaba saa u faysana kilaabi u furtiin waad dabar go'i doontaao kiniisad faraceeday naqa doontaa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qaarna waa ku futay wixii alla u qadiray maa antum calayhi bifaatiniin ilaa man huwa saarajxamiyaan raba marka cadowgeena in alla na ka dhiga ilaahayaan ka baryayna ilaahayna naka ka dhigo kuwa iyagu taageersana waa sidoo kale oo ah xulafadooda ama kuwa gacal ka dhigtana waa sidoo kale ayagana allah ku daro waana dhibeen waana dhibeen soomaalida ka mid a xagga iyo xagga in aadeen hunguri iyo jago balaayo ay haddaba maaragtay diinta islaamka in xaraashteena mid walba sidii gantaal lagu soo dira sale waa madaxweyne waa kadaa waa ra-iisul wasaare waa ra-iisul baarlamaan edeb darada ha iska dhaafaano intayna dhiman waxaan hadda ay wadaan oo lagu leeyahay dasaatiirta iyo qawaaniinta iyo xeerarka iyo manaahijta waxbarashada qaababka waxbarasha kulli waa ku kufriya markii naftu qabato falamaa ra'uu ba'sana qaaluu aamanaa billahi waxda ha markay arkeen cadaabkeeni wada ilaahay kaliyaan rubana wakafarnaa bima kunna bihi mushrikiin iimaankaasuna maalintaas anfici maayee qabrigii laga bilaabo waxa ku anfacaya waa inaad kitaabka iyo sunnada qaadato ood siday u fahmeen ay u fuliyeen nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ridwaanu calayhim dadaal iyo baadigoob aad ku gashaa laakiin xaan cuna waxba kuu tarima risqi allah ballan qaaday wallahu subxaanahu wa tacaala aclam waayahay sheekhanaad dowladda federaalke waxa ay sheegtay in cudurka corona laga hela magaalada muqdisho islamarkaana dowladdu waxay bilowday olole ay ku doonayso in dhaqaale loogu raadiyo dad muslimiina dhibaato ku dhacdaa magaalada muqdisho cudur ka dhacoo kale dhaqaale ma lagu raadi karaa bismi illah horta dowladdan iyo waa baranjiyo gaalo waay nimanka gaaleedaa meesha dhigtay ayagaa dhisay ayagaa maalgeliya ayagaa ammaankooda ilaaliya oday hadda kahore waxay uga sheekeeyay xamar jooga niman dhahaya dowladdu waxba ma qaban wuxuu iri midaa yiriyo iri dowladdu waxbaa qabatay markaasaa la yidhi hayashaaga waxay qabatay ma adinkaa dhisateen wuri nimankiisu gaalada soo dhistay waxay waxay u soo dhisatay waa qabatay idinkama ay walba dhisateen waxma qaban markaad leedihiin marka horta dowladda gaalaa soo dhisatay waa dowlad gaalaa kitaabka sunnada waa iska laacday waa iska tuurtay dastuuray samaysatay fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi wa rasuuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil shardigaasaa ka buray inaad niyo haddaba dhuusto ood neef sii dayso haddana waa weese qabaa tiraan cidkaa yeelaysa male soomaali waa ka tagta maas haddaad is leedahay birigii talyaaniga waa laga dhaadhacsii karay dadka in iyo la gaalo waa muslimaan hana la yidhaah ma jirto waa waxaa jiri jirtay yidhaheen adogo iyo oday iyo soo weyse qaato iska dhuusa iska duka jiray arwaasadii waa kaa burtaadira xanshacadan intay ka timid u dhihi jira hadda ridadiyaa mii marayso iyo ridaabo wuxuu haddii la yidhaha waa ridaado wuxuu leeyahay war weligeenaan muslim ahayn oo siyaasadan noocan u wadi jirna intaan cumrigeenu jire amba hebeloo iga horreeya u wadi jire lamase ridaabi jireen nimankan intay ka yimideen nimanku may ka yimideen waa la ogyahay nabi moxamed calayhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa ridwaanullahi calayhim sidii ay kitaabka iyo sunnada u fahmeen u fuliyeen niman doondoonaya wax uun ilaahay siiye waay anigu marka niman baarlamaan sameeye sharci dejin sameeya awoodda u saraysa waa beentood awoodda u saraysa maaha awoodda sare waa allah iskale subxaanahu wa tacaala alcaliyu alcadiim allah asaax corona virus hadda waxa ay leeyihiin haddana cudurkan ma beesha caalamkaa go-aamisa inuu adduunyada ku faafo yaa inayna talad idu lahay inaad fahmaysaa oo addoommo lalehelay ay yihiin laakiin waxay ismoodisiyaan inay madax bannaan yihiin madax bannaani adiga tabiicadeeda wixii ka yimaad aad qaadaysa waay madax bannaan oo iska xadidan madax bannaani mutlaqa ma qabti allahu rabulcaalamiin marka wuxuu leeyahay haddii dhib idinku dhaco alle xaggii u carara fafiruu ila allah ilaahay u carara masaajida taga gaalada waxaan u sababa oo macaasida iyo balaayada inay inta badan fabima kasaba aydiikum idinla taagan oo liida haddaad fiiriso markaad fiiriso baraha bulshada markaad muqdisho hadda fiiriso gabar madax faydan aad taagan meeshii xamar asiga waxay leedahay gabdhaha caalamka oo soomaaliya la hadla aminkaan idinla hadlaa madaxaygu waa faydanya waa haddaba maaragtay xornimaa meeshaan ka jirta waxaan idinkuu baaqaa inaad ka timaadiin wadamadaasi xornimada halkaan taal aad ka faaiiseen wadankiin iyo xornimo laga helay xagee xornimadu tahay waa in haddaba la gaaloobi karo waa in haddaba muslimka iyo maaragtay wixii ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa wada la dili karo oo lala diriri karo waa in haddaba la sinaysan karo waxaasoo dhan ayaa haddaba xornimada u yaqaanin marka nimankan baranji gaala waaye adugu hadda dowlada dhoweysa laakiin anuu kulama qabee waxa waaye in alla loo noqda waaye hadday tilmaamta alla rabaan haddii kale say u tuugsaana naftu ka dhacay berrine haddii ayagoo dhahay ma aqnaa canii maaliya halaka canii suldaaniya ay imaanayaan والله سبحانه وتعالى أعلم أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون waa hagaag dhegaystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda islaamiga ee alfurqaan barnaamijkuna waa diiradda jimcaha markaana waxaad kusoo dhawaataan qaar ka mid a dhegaystayaasha idaacadda islaamiga ee alfurqaan oo aaraadooda kasoo dhigtay cudurka coronavirus awalan assalaamu calaykum magac iyo hasumaya cali oo joogto magaalada muqdisho marka xigta waxaan ka hadlayaa cudurka coronavirus yacni saameynta uu nagu leeyahay waa cudur yacni epidemic oo yacni saameynaya wadamada dhan ayuu saameynayaa ma aha yacni cudur hal wadan ku eg marka haddii aanaha aniga a joogno oo kamid yacni a kamid ahaa ardaydii muqdisho joogto saameyn aada u ballaaran ayuu nagu leeyahay sababta waxbarashada dhan waa nagala joojiyey anigoo yacni jaamacadii simistarada ugu dambeeyay ka marayno haddana waxbarashada waxaa la dhahay waa la joojiyey laga yaabay in waqti badan lagu sii daro oo haddana la dhaho yacni waxbarashama lasii furaayo kadib labadii bilood oo fasax yacni aan lahaan jirnay ugu dambeeyay aan soo dalxiisi jirnay halkaas yacni in oo lagu baabiyo oo laho waxbarashaa la qaadanaa taasna waa ka baqaynaa midida kale waa cudurka hortigi waayeen dowladii sheegtay quwadda iyo inay caafimaadku hormareen way ka hortigi waayeen wayna xakamey waayeen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan intumay ku salaamay dhammaan shaqaalaha howlwadeennada idaacadda islaamiga alfurqaan salaam bacadishe fikirkayna ku dhiibada cudurka adduunweynaha hadda ka faafay obsidiisna teega ee coronavirus may laha cudurkan cudur oo ilaahay hanka tiragalay gaalada ilaahay intii ka baabi'i hoogsho i aqlisho i hantadiyo i jiritaanshoba ilaahay ka irab tirahayo muslimiinta dunida islaamka meelba ku roog gaalada habaarto ilaahayba ibiyey yabka ilaahay ansaa'idi muslimiinta ertoy lan yusiibanaa ilaa maa kataba allaahu lanaa huwa mawlaanaa wacala allaahi falyatawakali ilmu'minuun wala tarabasuuna binaa ilaa ixda alxusanayn wanaxnu natarabasu bikum an yusiibakum allaahu bicadaabin min cindihi aw biaydinaa tanna tilmaantii iyo qaabkii gaaladii horay hanjarti ilaahay hanka ibtilaayay waxyaabay walbanka aalana sada nebiyulaahi muusaa waqtiga kiishay fircoon dhibaatooyinkiisu la kulmi ku mid haytay jaraadkii iyo walqumal wadda faadiya wadama aayaati mufasalaad ilaahay may sheegay inti waxyaaba ooyo xayawaanaadii riis ee walba unku taraan ilaahay intii ka sallida cudur kale ilaahay sheegay oo tusiibum bimaa sanaco qaari'atun aw tuxilla qariiba min daarihim ilaahay intii walaagiyo muslimiintii dhibaatadii onjeysidan sababtiis ilaahay may caddeeyay intii casiibasa cudur dhaariice oo garaacow gaal kasta galbisheeda muslimiinta may bafaday inti shal fahmaan shayga gaalada ilaahay ka sallide inti ogaadaan iimaan qalbisho galladaan yo is-araan gaaladii ilaahay badulaayay cudur iyo bilaaybaa ka dhiiday yoona afka kiisho ku hadalano sidii yoo gaalada horan qalbi jibi lahaayano hor an ka mu'aarada lahaayano hor an er lahaayeen gaaladatina ilaahay inta u bisheena in islaama ilaahayna isdhiibaa muslimnimada diinta gaalada eraga lafade maanteed geeg muslimiinta qalbisha rucb iyo waabanjarna isgiliyaan meegaragay qalad muslimka rasuulka meerey lanka lanka muminka amarshee liyaabyar haddii khayrka dhiyona ilaahay in shukriyey khayraan ata ho hatana shar a siibtona ilaahay diyan sabarey hatana khayraan ata bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa amur dunya waddiin amaa bacd waxaan ka mid ahay dadka ku nool magaalada muqdisho waxaan doonayaa inaan ka waramo amaan ra'yiga ku aadan ka dhiibto cudurkan asaga oo berihaan ku jiray dunida oo magaciisa lagu sheegay covid nineteen ama coronavirus u yaqaanaan horta marka u horeyso allah yamaata subxaana wa tacaala sidee dhanba hadday balaayooyin yimaadiin waxba uma sababo sababtaasi waxyeelaa kaala ekaato marka u wareyso cudurkan waxaan ka aaminsanahay inuu yahay wax dunida ku cusub saa ogtihiina waxuu kasoo bilowday dalka jina dadka waxay umalaynaya uu maarata janaa is egi laakiin kadib wuu baahay saa ogtihiin kulligiin baa ogtihiin ilaa uu gaaray dunida idil maantana annaga waa ka cabsanayna waa soomaalida waa ka cabsanayso iyo dunida muslimka oo idil ilaa ay gaartay heer loo xiro meelihii waaweynaa ilaahay ugu cabudayo subxana watacala sida xaramkii iyo masaajidii waana maaragtay la xiray inkastoo saas aan la qabin dadka xira masaajida cudurkaani calaamadihiisa dadka wax badan ku sheegaan walow dadka u badan ay u badinayaan inuu hergab ka shaabaho oo ay leeyihiin hergab weynaada unwa waxaa kaloo meesha aan ka marnayn cudurkaani in laga badbadiyey sida macnaha yacni uu yahay xaqiidiisa iyo xaqiiqda ka sheegayaan dadka ay ka sheegayaan iyo kala duwanta tusaale cudurkaani dadka u dadka yacni tirada tirada guud ku dhacay waxay ku sheegayeen ilaa laba boqol kun oo ku dhacay halka dhimashada markay sheegeen ay dhahayeen adiga wax siddeed kun dadka yacni guud ahaan oo ku dhacay saasay leeyihiin marka haddii fiirsad ku dhimanaya boqolkiiba shan ma dhamo marka waxaa qabaa waxba yaysan muslimiinta ismurjin waxba yaysan walwalka iska badin waxba yaysan ninkale si gaalada u hadlin ee maartay markastaba halkooda aado inay ilahay tawakalaan subxana wa tacala waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh muslimiinta haddii ilah tala saartaan subxana wa tacala ilahay baa ku filan waxaan kaloo ku yacni dadka maartay ugu dardaarmayaa waan kula talinayaa ummad muslimiinta ah inay ilaahay subxana wa tacaala cabsiga cabsigiisa badiyaan oo ilahay ka cabsadaan subxana wa tacaala oo ilahay u laabtaan subxana wa tacaala maxaa yeelay ciqaabka wuxuu nooga yimid marka aan ka dheeranay cibaadada ilaahay subxana wa tacaala oon diinkiisa ka fogaanay oon u cararnay meelo aan loo cararin oo yacni aysan raxmad ilahay aysan jirin oon sida gaaladii u dhaqanay oon dhaqamadii bedelnay oo dhallinyaradeeni maaragtay sheeg ay sida gaalada u labisteen oo macsida lala jahray sideera macsida haddii lala jahro oo macsidu bannaanka imaato ilaahay subxana wa tacala ummaddan cudurro ayuu ku sallidaya marka waxaa is leeyahay taas ayaa u sababa in cudurkaani yacni uu baaho oo cudurkaan la arko oo maanta ay dhacdo in yacni muslimiintii odilba gaaladii ka suko xataa gaalada dul iska hayeen ay muslimiinta xataa ay argagaxaan oo meel waliba ay maaragtay sheeg ay wax sheeg sheegayaan oo iskuulaadka lafsaxaya jaamacada lafsaxayo xitaa goobihii cibaada lafsaxaya marka taas waxaan ku talinahay ilaahay subxana wa tacala in loo laabto ducada la badiyo masaajida loo cararo oo masaajida la xirin arrinka ah masaajid in la xiro aniga ahaan shaqsiyan kuma raacsana dadka in masaajid loo cararo waayo haddii masaajid la xiro oo goobihi la xiro cibaadada xaggee loo cararaya waay maxaa yeele haddii maca dhibaato ay timaado waxaa la rabaa in la yidhaha fafiruu ila allah ilahay xaggiisa loo cararo subxana wa tacaala taas cagsigeeda in masaajid la cagsigeeda waxaa ah in la xiro goobaha yacni fisqiga fsihaadka uu ku badan la xiro sida maaragtay hoteelada maaragtay xeebaha baalada laga sheegayo xeebsaliyadoo kale wax laga sheegayo maaragtay ilahay ka dherida ah in la xiro la joojiyo waxaasoo la joojiyo ilaahay subxaana in loo laabto maaragtay gaalada xiriirka leeya la joojiyo waxaasoo idil in la daayo ilahayna loo laabto subxana wa tacala asfaarta la badiyo oo ilahay subxana wa tacala loo laabto subxana wa tacaala ilahay in loo carro xaggiisa sidoo kale waxaan ku talinaya istifaarta in la badiyo ducada in la badiyo waxaa jira ducada la badiyo salaada maaratay salaada la badiyo sunooyinka la badiyo ducooyinka la badiyo salaad walba gadaasheeda ducooyinka la badiyo qur-aanka la akhriyo loo cararo maaratay goobaha cibaadada loo cararo taasaan kula talinaya midda kale rasuulku wuxuu sal sl slam xabadu sawdada maraa la yihahdo xabad sawda inay daawo u tahay cudur walba waxaan kula talinayaa qof waliba inuu isticmaalo xabad sawdada inuu isticmaalo oo isticmaalkeeda waa kaliya culamada sharaxdahay uu isticmaalo waxaan kaloo kula talinayaa in wax soo laasimo sidoo kale malabka maaragtay u isticmaalo sidoo kale liinta u isticmaalo daawooyinku way fara badan yihiin marka ilaahi subxana wa tacaala cudur walbo uu soo dejiyo ma soo dejin ilaa daawadiisa soo dejiyo ilahi subxana wa tacaala marka waxaa daawo u ah in ilaahi subxana wa tacala loo laabto waxaabahaasna yani la isticmaalo xabasidoodasoo kale nabiga sheeg sal duqa can ilhawa nabigaa sheeg in daawo tah la isticmaalo in nabigu hadalkiisa waa waxyi xaqiiqana waa qofku inuu aamino wixii nabigu sheeg sal slam laakiin uu iska daayo waxa ummaddu sheeg sheegayso ah maaragtay in ninka layihahdo laga dheeraado sheeg masaajid oo kale cibaada laga sii dheeraado waxaas waxaa waaye kulley wax kala laga dirsanayo oo iyagoo sameeyeen masaajid ma xireen meelihii kaniisada ay xireen ay ka cararayaan maaragtay ay cabsi ay ka qabaan yani dhimasho awgeed oo ummaddii si cabsi yacni uga yacni geernacibka naga gaaray waxaan taaganahay yaaraan masaajid ka cararno oon aan guryaha lagu jiro yaan la issalaamin sidaas yaan layiin la qaba ana laftigeyga welina taariikhda muslimiinta soo maray in la yihahdo masaajid ha la xiro marka insha allahu tacaala bahda idaacadda alfurqaana aadan u salaamaya gaar ahaan aadan ku hambalyaynaya baraarshada wanaagsan ad usoo gudbisaan ummadda aad iyo aad waxaa kamid a dadka ku tixan oo uga tixan maaragtay dhanka internetka magaalada muqdisho aadan ku hambalyanaya subxana waxaan kala waxaan kula talinaya marka aan sii wadaan barnaamijyadiinan culamadana waxaan leeyahay ummadda maarata ha laga waacigeliyo waxyaabaha maaragtay qaarkood oo ilaahay subxana wa taala ay uga dheeranayaan laga wacyigeliyo oo marka amraadda noocaana timaado ilaahay subxana in u laabtaan ha lagu wacyigeliyo wallahu subxana wa tacaala raxmatullahi wabarakaatu ciyaarta waan salaamayaa dhammaan wariyayaashiina anaga maraykan joogna waa fiicannahay alxamdulilah wuu ka jiraa bahalka oo aadu coronaviruska xukuuma fara badan ku haayaa dhaqaal ahaan iyo maskixiyan iyo dhan walba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaamayaa idaacadda islaamiga alfurqaan iyo dhegeystayaasha ku xiran ee adduunka daafihiisa kala jooga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddii aan fikirkeyga ka dhiibto iyo waxa meesha aan joogo ka socda ee cudurkan safmareenka ee coronavirus runtii aniga waxaan ku noolahay maraykanka maraykanka maantayto waxaa ka taagan dhibaato uu keenay cudurka coronavirus haddii aan matalanba ka bilowno waxbarashada dhammaanteed hadday tahay jaamacadaha hadday tahay dugsiyada sare hadday tahay dugsiyada dhexe hadday tahay elementary schoolka kulligood xanaanada dhammaan waa xiran yihiin waxaa xiran dhammaan warshadaha ee farsamada gacanta waxaa xiran dhammaan inta badan businesska ama ganacsiga gaarka loo leeyahay hadduu yahay caafimaad hadduu yahay cunto hadduu yahay mid farsamo kulli waa xiran yihiin sidoo kale waxaa boqolkiiba sagaashan xiran ayrobarada wadanka wadanka wax falay ah oo dabadda ka soo dega ma jiraan wax gudaha isugu gudbaana waa wax yar maraykanku waa wadan ilaah baa weyne weyn sidaasoo ay tahana maantayto wax falayd ah ama diyaarad ah oo ka soo degaysa garoommada caalamiga ee maraykanka ma jiraan yurub oo dhan waa xiran yihiin ingiriiska goonihiisaa loo xanibay dhammaan wadamada reer galbeedka diyaaradihii ka imaan jiray waa xaniban yihiin dhammaan wadamada carabta diyaaradihii ka imaan jiray waa xaniban yihiin marka wax isu socda oo wadanka ka jiraa ma jiraan waxaa runtii la oran karaa bandow caalami ah baa ka jira sida lawada ogyahana sida la wada ogyahana madaxweynaha maraykanka wuxuu ku dhawaaqay emergency ama xaalada deg deg ah ee wadanka la geliyo sidaasoo ay tahay oo intaasoo ganacsiya iyo intaasoo milyan oo hantiya ay khasaartay maanta maraykanka gobolada ugu waaweyn sida new york california texas nevada chicago iyo kuwa la midkaa midkoodna waxaa leeya wax ka socdaa ma jiraan marka taasna waa arrin maraykanka oo dhan saamaysay kumanaan iyo kumanaan milyan oo waddankan hadda waxaaba ku nool baa layidhi saddex boqol iyo lixdan milyan saddexdaa boqol iyo lixdanka milyan ten bercent kama shaqaysa maanta ten bercent ma dhamma aarbaradu saa idiin sheega way xiran yihiin marka dhibaatadaasaa ka jirta halkan waa dhibaatada caalamiga wax haddii aan ka hadlo dhinaca cuntada iyo qaabka hadda ay wadanka dadku u nool yahay runtii waa la baqayaa ganacsiya cuntada waa gabaabsiba iska sii tahay cabsi badan baa jirto in cunno la waayo ah wadanka wadamo badan buu ku xirnaa sida mexico iyo ma arkaysa caalamka carabta iyo wadamada yurub marka waxyaaba badan baa uga sooda jinaha wadamadan hadda soo sheegay oo dhan wax ka yimaada oo falay ah ma jiraan sidaa awgeed waxaa runtii ciriiri ku jira cuntadii la cunayay sidoo kale cudurku waa fidayaa maalin maalinta ka dambaysa dhibaatooyinka soo kordhay waxaa ka mid ah in dadkii neersiska ahaa ee ka shaqaynayay daryeelka dadka xanuunsan iyo xanuunada kaleba dadkii qabay ay leeyihiin annagu ma shaqo tegayno ma aadayno lagana cabsi qabo inay shaqada joojiyaan leanna waa iyagii baa baqaya dhibaatadaas oo dhan baa jirta waxyaabaha kale oo runtii dhibaatada badan oo naxdinta badan waxaa ka mid a masaajidada maraykanka boqolkiiba sagaashan laguma tukanayo jumcadii iyo jumucaadkii kulli waa la joojiyey waa la xiray dowladda dadkii masaajidada ay dowladdu lacagta siin jidhay ayagu markiiba horeybay xireenba faktii horey xireen kuwii kale oo ayagu mataqaanaa si mutadawac aha dadku muslimiinta ay u caawin jireen oo u dhisnaana waxa weeye aad iyo aad baa loo baqayaa loo yareeyey intaa waxaa dheer cabsidu waxay noqota mid argagax iyo fasac ku abuurtay dhammaan bulshada ku nool maraykanka khaas ahaan dadka gaalada marka intaasaan ka ognahay intaasaana maraykan ka jirta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh may baan ta ka salaamay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan iyo dhegeystayaasheeda meel kastiyo loogan biyaan ta ka salaama imay kale salaamayihiin sheekh oo ka qayb qaada barnaamijkan baaraka allahu fiikum wakahar allahu mathaalakum yasin laha ilaahay maba ku magan galaanaya cudurkaasiti oo adduunyada dhanka faafay mayba ilaahay weydiisadaan caafimaad ni ilaahay nasi oo ni ersaaga mayba kale ilaahay weydiisaan cudurkaas inuu kaha suuga gaalada iyo madaxweynta iyo niyo kaha suuga oo dhibshas un uganasana yaa ilaahay weydiisadaan muslimiintan inuu ilaahay ku wargaado oo ku aafi intay hayto musliman in ilaahay caafi intay haanana ilaahay yoona mahadeersi ilaahay maba weydiisaana ini isu hanindeersina mabaroogahan meele eraw duuray meele erawa rooga oo magaalada baydhawaan dhow
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada iyo aad baan u salaamaya warbaahinta islaamiga haddaan fakarkeyga ka dhiibto xanuunkan dunida kusii faafaaye corona finiska loo yaqaano dee horta wax kale maahee waa ilaahoo ciidamadiisii in kamida fasaxay weeyaan ciidamadii ilaahay oo in kamida uu fasaxay in yar oo kamida ayuubaan anigu arkaa awalan wuxuu ka bilaabmay xanuunkani dalka jinaha loo yaqaano kaasoo a ogtihiin dhibaatada uu u geystay muslimiinta iyo dadkii yaraaye la noolaa ee muslimiinta ahaa iyo gafafka uu sameeyey iyo anshaxumada uu sameeyey aa ogtihiin oo ka wada dharagsantihiin waxyoogii laga raacay ee uu sameeyey waxaa ka mid ahaa inuu beruu xaflad qabsanaya yidhi shiinaha cidis hortaagi kartaa ma jirto uu iskaba ilaago awooddii ilaahay iska ilaago meel iska dhigay marka ilaahayna wuxuu ku salliday wax yar oo fayrus yarah ayuu ilaahayna ku sallida taasi waxay muujinaysaa awooda ilaahay marka taasi waa taa ilaahay gaalada hausii kordhiyo midab kastoo ay leedahay iyo meel kastoo ay joogto dadka muslimiintana ilaahay ha ka nabadgeliyo ee dadka muslimiintana waxa la gudboon dee inay ilaahay xaggiisa u carara markay dhibaata dhacdee dhibaato la arko dee ilahay xaggiisa loo cararo ilahay xaggiisa inay u cararaan baa la gudboon naftayda iyo nafihiinaba waxaan ku waaninaya inay ilaahay xaggiisa u cararno waayo ma jirta cid kale waxaan naga dulqaadan kartaan ilaahay ahayn dee waxyooga yaryare kale iska aasaasigan in lagu dadaalo dee sida nadaafadda oo kale feejignaanta oo kale dee in iyadana lagu dadaala waa muhiim talooyinka caafimaad ee dhakhaatiirtii soo gudbinayaan la qaato oo dee aan la iska baalmarin waayo soomaalida waxaa lagu yaqaanaa madax adeeg baa lagu yaqaanaa inkastay dad yaqiin wacan yihiin oo aaminsan yihiin ilaahay wuxuu qoro inay helayaan haddana waxaa muhiima dee talooyinka caafimaad ee dhakhaatiirta iyo dee dadka aqoonta u leh ee islaamka ay soo gudbinayaan inaynu qaadano waa inaan dee iskaan ka dhinac ka dhaafin
waayahay ugu dambayntii dadka muslimiinta maxaa la gudboon inay sameeyaan cudurkan uu faafayo bismi illaah alla wuxuu ihi subxaana wa tacaala wamaa aataakum rasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu rasuulku wuxuu idinka idin siiye qaata wuxuu idinka reebana ka hadha nabigu wuxuuna yidhi sala allahu alay slam laa cadwa isqaadsiinu ma jirto adugu marka inaad halkaa ku simataa laga raba laa cadwa isqaadsiinu ma jirto macnaha isqaadsiinu ma jirta maxaa laga wadaa cudur iyadoon alla idnin madax banaanidiisa kuu soo gudbi kara ma jira waay adugu marka alla waa ku kalsoon tahay qorshihiisa adugu haddaba maaragtay marka inaad maanta maanka ku hayso muslim kasta oo ku kalsoonaado alla subxaana wa tacaala laga rabaa asbaabtana waa inaad cibaadada ilaahay badiso maxaa yeele dembi sooma dego qole kuma dego balaayo sooma degto ilaa bidembin ilaahayna ma qaado ilaa bitawba dadka hadday qaar ay ajareen dadkao dhan ma ajari karaan nimanku marka rag soo jeedaa joogee inta kalena waxa u sheegaano gaaladuna ha ku cibro qaataano amba kuwa murtadiin ha ahaadaan amba kuwa asli ha ahaadee alla ka baqa alla saasuu idinkaga adag yahay alla isu dhiiba ibliis yana ka hela sharci dejin iyo baktigaas iska dhaafe ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisa uu soo dirsado nabi maxamed alayhi salatu slam waa tawqiicii feermadii ugu dambaysay ilaa adduunya ka dhammaato rasuulka la soo bixi maaye diintiisii qaata oo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuul an yadhahdaan ka run sheega mu'minin dhaba aad noqotiini gaalaa haddaba dhaba maba tihiinoo hadee muslimana qaarkood inkastoo kuwa qamirsan jiraanoo hadda kuwa madaxweyneyaalka iyo ra-iisul wasaaraha iyo ah hadda meelaha qaarkood ka ah may weligood lagama aqri muslimana iyagoo dhahaya ama maaragtay wax kaaga dhow laakiin inay hadda xaaladan yidhaahdeen kirishtaanaan ahay ayaa laga ilaaliyo oo layidhi adiga waa boqol kiiba boqolaataa laakiin hadda xilligan bacdaha ka fiiqin ee markay munaasib noqoto ka fiiq waa dareemaysaa marka ilaan waxaad dareemaysaa qofku moogtahay wax kastou qabo astaana haddaba waa calaamaada ka muuqan kara moogtaha alla marka subxaanahu wa tacaala aanu cararno masaajida la xidhana ha maqlina nimankiina jooga meesha gaaladu ka taliso ilaahayna subxaana wa tacala xaggiisa aanu cararno aan alluu towba keenno in allaha yuxibu tawaabiina oo yuxibu lmutatahiriin ilahay waxa alluu soo noqduu jecel yahay kuwa marka horeba inay alle aad ka galaan iska ilaashana waa jecel yahay wallahu subxaana wa tacaala aclam guud ahaanna intaas ayaan dhegaystayaal barnaamijka kusoo gabagabaynaynaa tan iyo mar kale intaan dib u kulmi doonno waxaan idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون